sal اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى alih وaصxaabihi ajmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu daawuud sulaymaan bn ashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabun fi lmajnuuni yasriqu aw yusiibu xaddaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lmajnuuni majnuunkii xugunkiisii caddayntiisiibu u baab yahay yasriqu xadaayo ow yusiibu ama asiibayo xaddan xad majnuun yacnii xad asiibayo markaa ama wax hadaayo sidee la yeelaa xugunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay qaala alimaamu abuu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qال أخبرnا حmاad بن سلمة عن حmاad عن إbrاhيم xmاad هو xmاad بن أbي سulaymaan weyaan xmaadkan kale عن إbrاhيم عن الأسوd عن cاaئشhaةa أن رasuul الlahi صلى الlه عليه لي وsلم qاal nbgu waxa uu yidhi رufica الqلmu qaلمkii تakliifka waa la kor yeelay can ثaلaaثaةin saddex xaggood waa laga kor yeelay can الnaaئmi midku hurdaayo xaggiisa waa laga qaaday qalinkii takliifka xataa yastayqida intuu ka soo tooso wa can ilmubtalaa midka la imtixaanay la ibtileeyey majnuunkaana laga wadaa riwaayada dambaa fasiraysa xataa yabra'a intuu ka caafimaado u ka raysto wa can isabiyi sabigii yaa laga qaaday isagana qalamu takliifka xataa yakbara intuu ka weynaado oo uu ka qaangaaro yacnii weynaanshaduna marka waa qaangaarinimada ayb xadiidkan marka wuxuu tusaya ama uu daliil u yahayba majnuunka haddii uu xado ama uu xasiibo cuquubada takliifkay ku xidhan tahay qofka marka markuu mukallaf yahay ayaa cuquubada iyo jinaayaadka jinaayada uu geysto lagu cuquubaynaya amaa cuquubada maaligaad majnuunku waa saaran tahay isaga oo haddii majnuunku uu maal leeyahay oo uu wax baabi'iyo qof dilo maalan ama uu qof dhibaateeyo maalkiisi ayaa laga magdhabayaa marka maxaa yeele kaasi xukunka uu ku saabsan yahay waa alxukmu alwadciyi ee xukun takliifi ama ah amaa cuquubada iyo axkaamta waajibaadka iyado takliifaadka ah kuwaas majnuunka waa laga kor yeelay xadiidkanna marka macnahaasuu tusayaa warawaahu moxamed bn cabdiraxmaan bni canj can naaficin can safiyata binti abi cubayd wahiya haqafiya imra'atu zawju cabdillahi bni cumar qaala fiihi waxa uu yidhi fashahida calayhaa wuu ka markaati kacay ayb qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba midkalan dhex geliyey qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa jariiru can اlacmash can abi dabyaan can ibni cabaasin qaal utiya cumaru bimajnuunatin cumar ayaa waxaa loo keenay mid waalan naag waalan qad zanad oo sinaysatay fastashaara fiiha unaasan dad ayuu kala tashtay sha'nigeeda fa amara biha cumaru cumar wuxuu amray an turjama in la rajmiyo faamara biha cumaru cumar uu amray an turjama in la rajmiyo oo dhagax markaa lagu dilo see marka cumar qof majnuun ah oo uu amraya in markaa la dilo oo dhagax markaas lagu dilo bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin cumar wuxuu u arkay naagtaani marka majnuun xaalaadka mararka qaarna waa waalnaa jirtay mararka qaarna ay caafimaad qabtay baa jiray marka walacalahu inuu is yidhi marka qofkan zinada markay kasbanaysay qof xilliga ay caafimaadka qabtay ee taamka ahayd inay ahayd inuu u arkayaa laga yaabaa bina'an calaa daalikana marka uu rajmigii marka ugu xukumay famura biha calaa caliy bni abi qaalib baa lasoo marsiiyey faqaala wuxuu yidhi maa sha'nu haadihi tani sha'nigeedu waa maxay qaaluu waxay yidhaahdeen majnuunatun weeyaan hiya iyadu majnuunatun waa majnuunatu bani fulaan ree bani fulaan soodii waalnayd waaye sanad way sinaysatay faamara biha cumar cumar wuxuu amray an turjama in la rajmiyo qaala faqaala waxa uu yidhi irjicuu noqda bihaa la laabta oo celiya uma ataahu wuu yimid cali cumar buu u yimid faqaala wuxuu yidhi ya amiira almu'miniin amaa calimta miyaadan ogeyn ana alqalama qalinka qad rufica can alaaثatin saddex in laga kor yeelay saddex qofood yacni inqalimu qalamu takliifkii laga kor yeelay miyaadan ogeyn can ilmajnuuni xataa yabra majnuunkii ilaa uu ka raysto wa can ilmubtalaadi tafsiirkeeda marka waa kana wa can ilnaa'imi xataa yastayqid wa can isabiyi xataa yacqil qaala waxa uu yidhi balaa inaanan maql iska daayo waa maqla qaala famaa baalu haadihi turjam oo xaalku muxuu yahay midaan loo rajminayaa marka qaala laa shay-a waxba qaala fa arsilhaa iska sii daa buu yidhi qaala fa arsalahaa waa sii daaya cumar qaala fajacala yukabiru wuxuu gudagalay marka inuu kibaaranayo allahu akbar uu leeyahy marka macnaha xadiidka waxaa weeyaan cumar marka xadiidkaas waa maqlay waana ogaaye macno kalaa ka reebay markaa inuu ku camal falo waxaana yidhaahdaan waxaa laga yaabaa fii xaali sixatihaa waxa ay samayso in loo qabanayo cumar inuu qabo oona qofka junuunkaa laba nooco midna waa junuun muqbaq iska oo daboolayba qofka midna waxaa weeyaan junuun oo wakhti leh oo xaalaadka qaarna qofka uu fayoo yahay xaaladna uu waalan yahay xaaladdii marka ay fayoobay dembigan inay gashay saa darteed loogu qabanaayo ayaa cumar markaa uu arkayey markii dambena cali markii hadalkan uu keenay shubhadaana xuduudda marka in lagu dari iyo lagu riixo iyo asal ahayd laakiin qofka ka sinaystay majnuunka xuduudda sideeda iyadu ma lahan labada qof labadooduba inay kamaal wada leeyihiin shardi ma aha nin fayow hadduu ka sinaysto naag waalan ninkaa fayow sharciga waa lagu qaadana hadduu nikaax soo marayna waa la rajminayaa saxiixa ku dhadhamiyey haddii uu doob yahayna boqol baa lagu dhufana iyadana waa iska tag baa la leeyahay naagta hadday iyadu marka fayowdahay oo nin majnuuna markaa inuu ka sinaysto ay iyadu isku keentay iyadii baa marka cuquubadii lagu samaynaa tan naaqiska marka cuquubada tan naaqiska lagu samaynaya haddii naag doob ah gabar ah iyo nin nikaax soo maro muxsan ah ay zinadu ka dhexdhacdayna tanna boqol baa lagu dhufanaa kanna dhagaxiisuu leeyahay marka labadoodu inay kamaal isku wada ahaadaanoo mukaafa'a ay dhacdo sida qisaasta oo kale maahan iyad xuduudda qaala xadaanaa yuusuf bnu muusa qaala xadaanaa wakiicun can ilacmash naxwahu wa qaala aydan xataa yacqila intuu wax ka garto wqaala wcan اlmajnuuni xataa yufiiq intuu ka miirsado qaala fajacala cumaru yukabir cumar wuxuu gudagalay marka inuu allah akbar dhahayo qaala xadaana bnu sarx qaala ahbarana bnu wahbin qaala ahbaranii jariir bnu xaasim can sulaymaana bni mihraan can abi dabyaan can ibni cabaasin qaal mura cala caliy bni abi aalib bimacnaa cumaan bimacnaa xadiid cusmaan qaala awamaa tadkuru ma xasuusatid miya أna rasuula اllahi sal ا slm qaal nebigu inuu yihi rufica alqalmu can alaaati can ilmajnuuni almaqluubi calaa caqlihi can ilmajnuuni baa laga kor yeelay majnuunkii almaqluubi looga qaalib noqday calaa caqlihi caqligiisa wa can ilnaa'imi xataa yastayqid midka hurdo intuu ka soo kacayo wa can isabiyi xataa yaxtalim iyo sabiga inta uu ka ixtilaamayo ka qaanjaarayo qaala sadaqta buu yihi run baad sheegtay fakhallaa canha waa iska daaya qال xdثna hناad بن السrي عن أbي الأxوص xاء وxadثna cثmaan بن أbي شhيبة qال xadثna جرير الmعنى عن cطاء بن الصائب عن أbي ضبyان qال hناad الجنبي أbي ضبyان الجنبي qاala utiya cمر بامرأة qad fajaرت cمar baa waxaa loo keenay naag zinaysatay faأmara birajمiha buu faray famara caliيun baa soo maray faأkhadaha wuu qabtay fakhallىa sabiiلaha iska tag buu yidhi fauqbira cumaru cumar baa loo sheegay faqaala waxa uu yidhi idcuu lii caliyan cali iigu yeedha fa jaءa caliyun baa yimid faqaala yaa amiira اlmu'miniin laqad calimta ana rasuula اllahi sal l slama qaal waad ogaatay nebigu inuu yidhi rufica alqalamu can alaaثatin can اsabiyi xataa yabluga wa can اlnaa'imi xataa yastayqid wa can almactuuhi almactuuh waxaa weeyaan ninka waalan laakiin aan wax dhibin midka waalanoo sidiisa kale u waalanoo tiisa uun markaa iska yacnii kaasaa la yidhaha hadduu wax dhibaayana waalidiisu dadna inuu dad dilo iyo wax ku dhufto iyo ay tahayna majnuun baa loo isticmaalaa marka mactuuha waa qofka sisi ah oo isaga dhan dhidhiman ayb laakiin aan dadka waxba yeelaynin xataa yabra intuu ka raysto waina haadihi midaanina mactuuhatu bani fulaan reer bani fulaan middoodii waalnayd wa lacala aladii ataahaa midkii nacam lacala aladii ataahaa kii u yimid inuu u yimid baa la arkaa ataahaa inuu u yimid wahiya fii balaa'iha iyadoo marka waalideeda ku dhex jirto lacalla aladii kii waxaa laga yaabaa ataahaa u yimid ataahaa inuu u yimid baa laga yaabaa fii balaa'iha wahiya iyada oo fii balaa'iha waalideeda ku sugan iyadoo waana inuu tegaya dhici karto tanaa marka waxay tusaysaa cumar waxa ku dhiiriyey inuu xadka ka oogaa waxay ahayd xaalad ay waalan tahay xaalad ay fayowdahay inay lahaan jirto qofkaani marka wuxuu leeyahay caliyaa og buu leeyahy waxaa laga yaabaa iyadoo waalidii qabta in loo tegeen marka haddii xuduudu ixtimaal iyo shubha ay soo gashona alxuduudu tudra'u bishubuhaat mar hadday shubahaad timaado cuquubada waa layska dhaafa qaala faqaala cumaru cumar waxau yidhi laa adrii ma ogi haddaba inay saa tahay faqaala caliyun cali wuxuu yidhi waana laa adrii anna ma ogi buu yidhi marka iska daa waa la iska daayay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil marka waxaad fahmay marka saxaabadu siay xaqa isugu kaalmay jireen cali sida uu cumar amiir yaa amiir almu'miniin ayuu leeyahay oo imradiisa iyo iyo xukunkiisa iyo sida uu yacnii uu ugu dhex jiray ula shaqay jiray yaad fahmaysaa marka sida shiicada ay dhahaysa si ka duwan ayb iyo cumar sida uu ugu jilecsanaay marka xaq loo sheego ama wax laga celiyo sida uu ilaahay xaggiisa ugu hoggaansami jiray oo diintiisa yacni say u adkayd oo lisalaabati diinihi bay tuseen ee maanta dadka adaa ka xoog badanee cuquubo aan aniga xukumay see loo jooji karaa ma dhihi jirin waxaan aniga dhahay see looga noqon karaa dadkii lagu halaago wax saxsan maaha marka isaga isagoo yacni sidaa dhihi kara markii lagu soo oogay sidaan oo shubha la tusay waa iska daayay marka waxayna tusaya marka xalaal miiradkiisa iyo diintiisa qofkuna inuu aakhiradiisa u baqaa fiican khaasatan hadduu xaakim yahay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa wuhaybun can khaalidin can abi duxaa can caliyin can اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama qaal rufica alqalamu can alaaثatin can الnaa'imi xataa yastayqiz wacan الsabiyi xataa yaxtalim wacan اlmajnuuni xataa yacqil marka sabigana ma la hadaayo xad male isagana cunuga yarka nin hurdo ee markaa wax ku dhacay wixiina cuquubo ay ka waajibayso cuquubo xaq alla ah ma loo qabanayo laakiin cuquubada hadday tahay xaq bani aadam wax ka ratib maayo hadday tahay oo maalan maal uu baabi'iyey iyo qof buu dilay maalan isoo hurdo oon is ogeyn xabad meesha u taallay ama middi meesha u taallay baa nin kale uu isoo rafanayo ku dhuftay diyadii ninkaas waa waa laga rabaa diyadiisii waa la rabaa marka ayb oo isaga marka caaqiladiisii iyo ba wixii bixinayo maxaa yeelay bani aadan xaqiisi waa taas qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi rawaahu bnu jurayj can اlqaasim bni yaziid can caliyin can الnabiy salى اllahu alيyh ali wasalam zaada fiihi wuxuu ku dara walkhariif iyo odayga isku dardarmay ayb xadiidka marka axaadiidka uu keenay iyo tarjamada waa isleeyihiin baabun fi lghulaami yusiibu alxadda baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lghulaami wiilka yusiibu asiibaya alxadda xad asiibayo cunug yar oo xad galay qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa sufyaan qaala akhbaranaa cabdilmalik bni cumayr qaala xadaanii caطiyat اlquradiyu qaala kuntu min sabyi quraydata ayaan ka mid ahaa fakaanuu waxay ahaayeen yanduruuna inay fiirinayaan faman ambata shacra tinta hoose qofkii ay ka soo baxday oo soo dhaliyey qutila waa dilayaan waman lam yumbit qofkaynan u soo dhalanninna lam yuqtal ma la dilaynin fa kuntu waxaan ahaa fii man lam yumbit dadka aysan u soo baxin timaha hoose marka waa fakadayuu leeyay maalinkaasxadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa marka al-imbaat calaamad buluuq iyo qaangaar kusaysan ay tahay timaha hoose yacnii farjiga korkiisa timaha areerihiisa ka soo baxaan hadday soo baxaan waxaa loo aqoonsanaya qofkaas inuu qaangaaro xadiidka marka macnahaasuu ka qaatay ayb ixtilaamka waa laysku waafaqsan yahay qofka haddii uu ixtilaamo oo shahwa ka timaado ama naagta ay xaysho iyada marka inay qaangaar tahay taas waa laysku waafaqsan yahay laakiin wakhtalafa ahlulcilmi ibnulmundir wuxuu leeyahay ahlucilmigu waxay isku khilaafeen في khsاal siوى الإسلام فذهب الشhاaفiعي وأحمد والأwزاaعي إذا kمل الغuلاaم خمس caشhرaةa سنة فإنه bاaلغ شhاaفiعي iyo iyagu waxay dhaheen iyo أwزاaعي iyo hadduu شaن iyo toban saنة dhammaystiro cunuga oo da'diisii شaن iyo toban oo dhammaystiro faإنahu bاaلغ waa qaangaar شaن iyo toban jir wa qowlu isxaaq isxaaq isagu wuxuu leeyahay afar iyo toban hadduu dhammeeyo shan iyo tobankii ou galo inuu shan iyo tobanka dhammaysta shardi maaha buu leeyahay ou galo waa qaangaaray imaam axmed iyo isxaaq ibnu raahuuya iyo abu thawr oo min ala'ima shaaficiya ka mida iyagu waxay dhaheen ilaa ana alimbaata xaddu lbuluuq timaha hoose hadday soo baxaan waa qaangaaray qofka xadiidkan bayna xujaysteen buu yihi xadiid caطiyata alquradi ayb shaafici isaga marka xadiidkan wuxuu ugu jawaabay wuxuu leeyahay shaafici laa yaquulu biاlimbaati ila fii ahli shirki shaafici wuxuu leeyahay timaha soo dhal timaha hoose inay soo dhashaan waxaa calaamad qaangaar looga dhigayaa un dadka gaalada a bis xugun gaalo ku tacalluqo qof qaangaarana uu ku tacalluqo xugunkaas ma la dhahaayo iyaga adiga meeqaa jirtaa isaga la weydiin maayo been buu sheegayaa buu yidhi imaamu shaafici haddii isaga la weydiiyo marka waa la feerayaa tinta hoosaa laga feerinaya waa calaamad la arki karo maxaa yeelay ixtilaamka ixtilaamka iyo da'daba waa ka been sheegaya ilaa ixtilaamku wax la ogaan karo maaha isaga lee og da'diina shan iyo toban inuu jiray inuunan gaarinna isaga lee og marka wuxuu leeyahy inbaadka xadiidkan caطiyata alquradi ma diidaynee xadiidi caطiya wuxuu ku saabsan yahay buu yidhi gaalo dad gaalaa marka da'dooda marka qaangaarnimadooda la rabo yaa waxaa la leeyahay marka inbaadka calaamad looga dhiga amaa hayruhum dad muslimiina inbaad calaamadba looga dhiga shan iyo toban inuu gaaray ama inuu ixtilaamay isaga da'diisa runow ka sheega ilaa muslimka isaga marka shaafici xadiidkan wuxuu la aaday gaaladaas maxaa yeele waxaa macduur ah buu yidhi gaaladii in la ogaado meeqaa jirta haddii la dhihi lahaa berigaas nin walbaa kii macquul ay tahay waxuu dhihi lahaa ma gaarin aniga shan iyo toban ma gaarin saddex iyo toban afar iyo toban hal iska daayaa la dhihi lahaa macnahaasaa marka shaafici isaga u ishaaray abubakar iyo cumar iyo ibnu zubayr iyo waxaa laga soo wariyey annahum jacaluu xadda albuluuqi buluuqa sittati ashyaa sittati ashbaar cafan abuu bakar iyo cumar iyo iyaga waxaa laga soo guuriyey inay yidhaahdeen qaangaarnimada waxayba iyaga ku qiyaaseen dherer ayaa laga soo guuriyey oo shan yacni lix taako lix taako hadduu dherarkiisa jiro waa qaangaar bay dhaheen wa bihi qaala isxaaq isxaaqna sidaas waa yidhi ayb abuu xaniifa isaga wuxuu ku tegay haddaan ixtilaam jirin siddeed iyo toban sano waa qaangaar da'da marka siddeed iyo tobanuu ku qaangaarayaa buu yidhi haddaan ixtilaam ka horreynin haddii ixtilaam ka soo hormaro waa intuu ku soo hormaray laakiin ixtilaam waa la waayay ilaa siddeed iyo toban waa la sugaa buu markuu siddeed iyo toban gaaro ayuu qaangaaray buu ayb nidaamkan yacni qawaaniintan hadda gaaladu ay madaniga ku magacaabaanna laba siddeed iyo tobanka u ah ee xad ayb laakiin siddeed iyo tobanka wax daliil ma laha شhan iyo tobanka isaga waxaa deliil u ah xadiidka ibni cumar nebiga waa curidtu calىa rasuuli اllahi sal ا ly slam nebigaa la iisoo bandhigay yowma uxud faraddanii wa kuntu ibna arbaci arbaca caشharata sana afariyo toban jiraan ahaa yidhi markaas wa curidtu calayhi waa la iisoo bandhigay haddana yowma alkhandaq شhan iyo toban jir baan ahaa faqabilanii waa i aqbalay nin weynaa laga dhigo dagaalka waa loo weli ee khandaq marka sanadii shanaaday ahayd uxudna sanadii saddexaaday ahayd sanadii saddexaad afar iyo toban jir inuu ahaado tii shanaadna uu ahaado shan iyo toban jir say ku dhacdo marka culammada taas waxay yidhaahdeen sanadii saddexaad oo uxud afar iyo tobankia u bilaabatay marka afar iyo toban baa la yidhi bil iyo wax lamiduu ka qabay haswatulkhandaqna shan iyo tobankii bishii ugu dambaysuu ku sii jireen oo iskeeni marka halkaa marka sanad baa laga kabi karaa wax marka isdiidaayo mala xadiidka marka xumala macnahaasaa marka uu sheegay naagta iyada gabadha xaydku waa waxaa weyaan calaamadu ay la gaar tahay iyada qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abu cawaana can cabdilmalik bni cumayr bihada alxadiidi qaal fakashafuu caanatii tintayda hoose ayay fureen fawajaduuha waxay arkeen lam tumbit inaynan soo dhalanin fajacaluunii fi sabyi maxaabiistan laygu darayo waa la idhaafay layma dilin ilmo yareer waa ilaani qال xdثna أحمد بن حنبل qال xdثna يحyى عن cubayd اللahi qال أخبرnيi ناaفع عن iبن cمر أن النبيa slى الlه عليه لي وsلم نebiga curiضahu yومa أxud maalinta أxud baa loo soo bandhigay nebiga bna aربaca caشhرaةa xaal uu yahay afariyo toban jir falam يuجizhu ma ogolaanin nebiga wuxuu u ogolaan waayana waa yaraan wacuridahu yowma alkhandaq baa loo soo bandhigay wahuwa bnu hamsa casharata han iyo toban jir isagoo ah fa ajaazahu waa ogolaaday marka abu daawuud marka isaga inbaadkiina calaamaduu ka dhigaa han iyo tobankii waa calaamad ixtilaamkuna waaba laysku waafaqsan yahay ayb saddexdaa calaamadood haddii mid la helo waa qaangaaro haddii marka ixtilaamka qabla hamsata cashara la helo han iyo toban jir ka hor haddii la helo yacnii ixtilaam waa qaangaara ninkaas saddex iyo toban afar iyo toban ba ku ixtilaam waa qaangaar laakiin haddii la waayo ilaa shan iyo toban baa xad looga dhigama imbaadka marka hadday timihii soo dhashaanna xanaabilada iyo kaiir min alculamaa calaamaday ka dhigaan xadiidkii cadiyatan quradiina waa tusayaa imaamu shaafici laakiin calaamad kama dhigin isaga wuxuuna uga dhigay waa calaamad daruuratan loo isticmaalay buu leeyahayoo gaalo aan laga aamin ahayn da'dooda inay ka been sheegaan baa loo isticmaalay qال xdثna cثmaan بن أbي شhيبة qال xadثna بن إdrيiس عن cbayd اللh بن cمر qال qاla ناaفع xadثت بhda الxadيiثi cمر بن cabdالعaزيiز baan u sheegay faqاala wuxuu yidhi ina hada kani alxad weeyaan xadka bayna الصغيiri والكaبيiri alfaasilu bayna الصغيiri والكaبيir kala soocaaya midka yar iyo midka weyn baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yasriqu xadaaya fi اlغaswi dagaalka iyadoo lagu jiro ayuqdacu ma laga jarayaa gacanta su-aal ahaanu u keenay marka abu daawuud maa xukmuhu haswaa lagu jiraa safar baa lagu jiraa gaaladii baa lagu duulaan yahay waxbuu xaday qof xoolihiis ayuu xaday haniimada hadduu wax ka xado dabcan gacangoyn ma leh maxaa yeele haniimadu xoolo isaga uu wax ku leeyahay xoolo isaga marka mushtarag uu ku yahay uu wax ku leeyahay maadaama ay sidaas tahayna gacangoyn ma leh taas iyada laakiin xoolo dadkii jihaadayay ay gaar u leeyihiinuu xaday maalan nisaabkiina waa gaaray nisaabu sariqa ma la goynaya mase ma la goynaya baabkan tarjamadiisa saas qaala xadaana axmed bnu saalix qaala xadaana cabdulaahi bni wahbin qaala ahbaranii xaywatu can cayaash bni cabaas alqitbaaniy can shiyayni bni baytaan wayaziida bni subxin اlasbaxiy can junaadata bni abi umayata qaal kunaa maca busri bni abi arطaah ayaan la jirnay fi lbaxri badda fautiya bisaariqin tuug ayaa loola yimid yuqaalu lahu misdarun la yidhaahdo qad saraqa xaday bukhtiyatan geel cajameed albukhtiyatu waa geel khuraasaan iyo meelahaas geel markaa geel geelan ka duwan oo yacnii isaga marka gaagaaban oo dhulkaas khuraasaan iyo meelahaas laga keeni jiray geel cajameedkaas buu marka xaday faqaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu nebigoo dhahayaan maqlay laa tuqdacu اlaydii gacmaha lama jaro fi safari yacni fi lghaswi duulaanka dhexdiisa gacan laguma jaro walowlaa daalika taa haddaynan jiri lahayn laqatactuhu waan goy lahaa oo haddaynan tan aysan jiri lahayn nahyigaa nebiga hadduunan jiri lahayn gacantan ka jari lahaa xadiidku marka wuxuu daliil u yahay laba cilay culummadu sheegeen marka oo gacanta looga goyn waayey qofkaas qhaswada dhexdeeda wax ku xado cillo waxay tahay meeshii imaamka ma joogo qofkaas oo yacnii amiirkii muslimiinta ama imaamkii meeshii uu joogay ma joogo ninkan isaga hadda amiirka u ahna waa amiiru sariya un waa ilaalo unbuu madax looga dhigay muhiimaddaas jihaadka bis unbaa loo dhiibay shaqo looga dhigay xuduud iyo howsheedna waa howl imaamu imaamkiina fasax kama haysto marka xuduuddii baa waxaa fulinaya bay leeyihiin qofaan loo idmin imaamna ahayn binaan calaa daalika marka loo diidaya qaar saasay dhaheen culammada qaar kalena waxay cillo uga dhigeen sidaas maaha sida loo diidaaye sadu dariico waayo ninkan baa waxaa la diidayaa in gaalada uu galo meeshii marka gaaladiiba halkan taagan maalan dagaal baa lagula jiraa xuduud iyo meelahaasaa la joogaa haddii uu waxado ee uu og yahay gacanta in laga jaraayo waxaa laga yaabaa inuu hore u galo gaaladii marka isagiina isdhibo muslimkiina uu dhibo marka si uunan gaaladii u biirinin oo aan qofkan muslimkaa gaaladii inuu aado loogu sii sababin taa darteed baa marka nebigu uu saa uu u yeelay oo loo reebay iyadoo khaswo lagu jiro qofka in gacanta la gooyo markii laga soo laabto laakiin waa la goy karaa gacanta markii dagaalku soo dhammaado oo lasoo noqdo meeshii laga duulay la yimaado waa laga goynayaa markaa gacanta ee inta khaswadaas lagu dhex jira maya maxaa yeeley waxay dariica u noqon kartaa meelahaas inuu iska galan labadaas cillay sheegeen marka sida muuqata laakiin cillada hore waxaad moodaa inaysa xoog badnayn maxaa yeeley isagii baaba amiirkii baa wuxuu leeyahy walowlaa daalika laqadactuhu inuu jari lahaa buu sheegayba isaga hadday marka cilladu tahay yacnii in isagii uunan xuduudda ahal u ahayn inuu sameeyo hadday ahaan lahayd sidaa waa wuxuu dhihi lahaa cilladaasu sheegi lahaa ma sheegin cilladaa marka isagu inuu goy lahaayuu sheegay laakiin cilladu inay tahay qhaswada lagu jiro iyo safarkaas macnahaasa ibnulqayim oo kalena uu sheegay idaafatulahafaanka ayb oo haddii marka cuquubadii lagu fuliyo waxaa laga yaabaa isagoo cararaayo inuu gaaladii u gala marka oo iyagii ciidan uu u soo noqdo hadduu muslimiintii marka uu dhibo oo sirtooda gudbiyo balaayo dhan markaa la yimaado ayb saddan lidariicati ayaana sidaan marka loo yeelay laakiin ibnulmundir isagu wuxuu leeyahay wuxuu rajaxayaa xuduuddu ama qhaswaha lagu jiro ama yaan lagu jirin in la oogo waayuu leeyahay marka waa fi الsafar wafi اlxadar wafi اlqaswi xuduud in la oogo saasuu dooranaa isaga mar walba laakiin xadiidkan soo arooray waxaa weeyaan xadiid صaxeixa macnihiisuna marka macnahaas u tilmaamaya shaaficina marka isaga wuxuu leeyahay marka amiiruljeyshku hadduusan imaamkii ahayn ama iqliimka gobolka ninkii ka telinaya hadduunan ahayn oo amiirka guud oo u dhiibay gobolkaa hadduusan ahayn ma fulin karan saasuu isagu marka cillada ka dhigaa alimaamu shaafici laakiin cillada waxaa muuqanaysa inay si kala tahay baabun fii qaci nabbaashi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii qaci nabbaashi midka qabuuraha faagto oo karfanta kala baxo gacan goyntiisa wuxuu ku soo arooray caddaynteediibu u baabyahay annabaash waa ninka qubuuraha cusub inta galo faagto marada ka siibto marka meydka karfanta ah ee la baxo marka waa jiri jireen marka wax jiri jireen hadda waxaa laga yaabaa inay iska meeshan bulshadaan inay isaga yaryihiin baaba laga yaabaa ama haddii la helaba waxay naadir tahay ayb qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can abi cimraan can ilmushacad bni qariif can cabdillaahi bni saamit can abi darin qaal qaala lii rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalama nebigu wuxuu igu yidhi ya abaa dar abu darow qultu labayka yaa rasuula allah sacdayka faqaala waxa uu yidhi kayfa anta xaalkaagu waa sidee adiga idaa asaaba annaasa dadka hadduu asiibo mowtun geeri yakuunu lbeytu qabrigu ou noqdo fiihi dhexdiisa bilwasiifi adoon ou noqdo muqaabil addoon ou noqdo qabrigii albeyt hunaa bimacna alqabri baa laga wadaa yakuunu اlbeytu fiihi waqtigaa zamankaa dhexdiisa qabrigu addoon uu noqdo yacnii qabriga qodistiisiibaa ujradeeda addoon qiimihiis la ekaanaysa dadka inta geeridii ka badato waxay nin qof inuu duugo tabar u haayo ay yaraato ayaa dadkii marka wax duugaya lacag badan qaadanayeen aad ay qaali u noqonayaan marka addoon qiimihiis bayba la ekaanaysaa tan qabrigii qabriga qodistiisiiba addoon qiimihiis la ekaanaya xadiidkanna waa soo marnay kitaabu lfitan aan ku soo marnay qultu waxaan idhi buu yidhi allah warasuulu yacni alqabra qultu waxaan idhi allah warasuuluhu aclam ow maa qaala allahu warasuuluhu qaala calayka bisabri ow qaala tasbiru waa safraysaa abu daawud marka meeshaan muxuu u keenay xadiidkan wuxuu u keenay inuu yidhaha yakuunu lbeytu fiihi qabriga beyt baa lagu sheegay guri ninkii wax ka qaatana xirsulmiliba wax ka qaatay ayb oo gacantaa loo gooy jiray marka wuxuu leeyahy karfantaas ninka ku duuduuban ee qabriga gurigiisa ah dhex taallo ninkii inta qoday galay wuxuu la mid yahay nin guri albaabkiis galay maryaha ka qaatay dharkii ku jiray ka baxsada waa xirsulmili buu leeyahay xadiidka marka fiqiga abu daawuud marka meeshaas ka milicsana maadaama beyd lagu sheegay beydna wuxuu ahaan jiray meel dharka la dhigto ninkii marka albaabka iska riixo ama furo albaabka soo jebiyo ee dharka ka qaado xirsulmili buu ka qaaday gacantaa la jaraa hadday karfantu la ekaato rubcu diinaar calaa haada marka nabbaashka in gacanta la goynayo xadiidku tilmaamaya waxaan dariiqi ilmafhuum looga qaadanaya ibnulmundir ishraafka wuxuu ku yidhi waاkhtalafuu fi nabaashi yasriqu اlkafan midka karfanta xadaaya faruwiya can ibni zubayr cabdullahi ibni zubayr baa waxaa laga wariyey annahu qaطaca nabaashan min nabaash inuu gacanta ka gooyo cabdullahi ibni zubayr wbihi qaala cmar bn cabdاlcaزiiz wاlxasan اlbaصriyu wالshacbiyu wqataadaةu wالnaqaciyu waxamaadu bnu abi sulaymaan wa huwa qowlu malik washaaficiyi wcabdilmalik bni maajishuun aqwaashoodow waisxaaq waabi hawr waabi yuusuf ayb waqaala axmed imaam axmedna waxa uu yidhi huwa ahlun an yuqطac waa uu ku haboon yahay yidhi in gacanta laga jara imaam axmed aad uma jisminin وkاn الhwriyu والنucman ومحamed yquuluuna laa qaطca عalayhi سufyaan الhawri iyo abu xaniifa iyo iyagu waxay dhihi jireen laa qaطca calayhi gacan goyn ma laha ninkaas walaysa اlqabru cindahum bxirzin iyaga marka agtooda qabrigaan ahayn xirzi meesha ninkan uu ku jiro baal qabrigu meel iska bannaanuu ku yaalaa xirzulmili maahan bay dhahayn iyaga laakiin abu daawuud mas'aladaas xirziga waxaad moodaa inuu deliil u keenayba uu ka tabaabushaysta oo u keenayba xadiidkaana uu leeyahay marka yakuunu اlbeytu fiihi bilwasiif qabrigii marka ninka meydka gurigiisa qabriga ninkii marka gurigiisa ugu galee karfan ka hadahaa laakiin hadduu ka qaata ka waran wax dahab iyo wax lamidoo kale dahab baa lala duugay waa ogaa waa faktay dahabkiibuu kala baxay oo kale maxay noqonayna culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen dahabka meelahaasoo kale lama dhigto xirzulmili maahan dahabka dharku laakiin guriga waa iska yahay xirzulmili waa u yahay laakiin dahab xirzulmili uma aha god god uma aha oo guriga laftirkiisa marka la joogo dahabka bannaanka layskama dhigo magan armaajo iyo weel iyo wax kalaa lagu sii dhex ritaa mar haddii dahab looga qaato xirzulmili lagama qaadin bay leeyihiin dadka hadda yacnii intay waa talax tageen hadda wakhtiyadii hore waxaa laga yaabaa karfan iyo inay baxsan jireen meelaha qaarkood hadda adduunyada meydka dhan baaba lala soo baxaa justada dhan baa la xadayaa markaasaa jaamacado laga gadanayaa marka si loogu barbarto oo dadka wax lagu baro ardayda jufa kaamilow soo qaadaya oo gadanaya kun dollar shan boqol waxay u geyso ku gadanaya hada aswa xaalan marka kanaa ka sii daranba midka yacni midkan yacni mara iyo waxaa sii joogtay kanaa ka sii daran adduunyada waxyaab baa lagu arkaa ayb ibnulmundir isagu marka waxa uu yidhi qaala abu bakrin yuqطacu waa laga jaraayo gacanta saasuu ku tegey isna qaala abu daawuud qaala xamaadu bnu abi sulaymaan yuqdacu الnabaashu liأnnahu dakhala calى اlmeyiti meydkiibuu ugu galay beytahu gurigiisa baabun fi saariqi yasriqu miraaran baabun ay hada kani baabun baabu weeyaan fi saariqi tuuga yasriqu xadaaya miraaran dhowr kale hal mar iyo laba mar dhowr jeer buu xaday miraarantan marka la leeyahay waxaa laga wadaa haddii dhowr jeer uu xaday oo hal mar maxkamadda la keenay hal qadci buu leeyahay bis maalan dukaankanuu galay waxbuu ka soo xaday kanuu galay wax kaluu ka xaday kanbuu galay waxbuu ka xaday ayb dhowr jeer buu waxxaday qaadigii baa loo geeyey hal qadci buu leeyahay bis isaga laba qadci mala laakiin intuu waxxaday gacantii waa laga jaray waa dhammaaday xadkaas mar labaadu haddana u xaday see xaalka uu noqona marka qadci kale gooyn kalaa jiraysa mar saddexaad u xada haddana gooyn kale mar afaraad haddana gooyn kale markii shanaadna xabsi in la dhigo ama la dilo baabun fi saariqi yasriqu miraaran marka xadaa qaala xadaanaa moxamed bn cabdillaahi bn cubayd bni caqiil alhilaaliyu qaala xadaanaa jaddii can muscab bni haabit bni cabdillaahi bni zubayr can moxamed bni lmunkadir can jaabir bni cabdillaahi qaal jii'a bisaariqin tuug ayaa lala yimid ila nebiyi sala allahu calayh ali wasalama loo keenay faqaala waxau yidhi iqtuluuhu dila waxaa laga yaaba marka nebiga inuu ka arkay fasaad calaa haadaa marka uu leeyay ninkan waa mufsid dhulka fasaadinaysaa u dila faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahi innamaa saraqa waxbuu xaday un rasuulka allah faqaala iqdacuuhu gooya waa yahay qaala faqudica waa la gooyey uma jii'a bihi haaniyata mar labaad baa la keenay faqaala iqtuluuhu dila faqaaluu yaa rasuula allah inamaa saraqa faqaala iqdacuuhu gooya qaala faqudica waa la gooye uma jii'a bihi aalita markii saddexaada haddana la keenay faqaala iqtuluuhu faqaaluu yaa rasuul allah inamaa saraq faqaala iqdacuuhu gooya uma utiya bihi araabica markii afaraada la keenay faqaala iqtuluuhu faqaaluu yaa rasuul allah inamaa saraq qaala iqdacuuhu fautiya bihi alkhaamisata baa la keenay mar shanaad faqaala iqtuluuhu dila qaala jaabirun jaabir waxau yidhi fandalaqnaa bihi waan la tagnay faqatalnaahu waa dilnay uma ijtararnaahu waa jiidnay faalqaynaahu fii bi'rin ceel gorof oo marka biyihii ka dhammaadeen baan marka ku dhex tuurnay gelinay wa ramaynaa calayhi alxijaarata dhagaxna waa ku korkaan uga keennay tuurnay ayb xadiidkan marka isnaad ahaan dacfi baa ku jira muscab ibnu haabit ayaa ku jiro waana daciif aniga muscab ibnu haabit saduuqun kaiiru اlkhaطأ sidaas oo kalea loogu terjamay imaam النasaa-ina wuxuu yidhi laysa bilqawiyi yaxya alqaطaanna waa yaxya alqaطaan lam yatrukhu ayb xadiidka laakiin xadiidkan marka isaga marka dacfigaas ciladaas baa ku jirta fiqhi ahaan marka see la yeelaya ibnulmundir wuxuu yidhi waajmaca kullu man naxfadu canhu min ahli اlcilmi calى ana saariqa maraatin tuuga dhowr jeer waxada culimmadu waxay ku ijmaaceen ida qadima ila alxaakimi fii aakhiri sariqaat tuugnimada tii ugu dambaysay sariqadii ugu dambaysay markii lagu soo qabto dhowr jeerba waxday tii u dambaysaa lagu qabtay ayb wuxuu leeyahay marka annahu qaطcu yadihi ayb gacan-gooyntiisu marka yujziu min dalika kullihi inqaaca yadahu inqaaca yadahu annahu yaqdacu yadahu wayujziu min dalika kullihi gacantuu ka goynayaa midig intaasaana ku filan kadalika qaala caطaa'u wazuhriyu wamaaliku waisxaaqu waaxmadu waabuu hawr wاnnucmaan wayacquub wayushbihu hada madhab shaaficiyi shaafici madhabkiisana sidan buu shabaha wuxuu yidhi marka waljawaabu fi اrajuli yaznii miraaran jawaabtuna waxay tahay ninku hadduu dhowr jeer zinaysto fii anna calayhi xaddan waaxidan hal xad buu leeyahay bis dhowr jeer buu zinaystay middii u dambaysaa lagu soo qabtay hal xad umbaa lagu dhufanaya wakadalika alrajulu yankixu اlmar'ata nikaaxan faasidan waxaa lamida buu yidhi ninku naag buu nikaaxsaday nikaax faasida ayb ana aladii yajibu calayhi waxaa ku waajibaya mahrun waaxid hal mahr ayaa ku waajiba wain kaana wadi'ahaa maraat dhowr jeerba ha u taga haddii la doonee nikaax faasidaba wax ugu tegey intaasoo jeerba haweentii ugu tegey hal mahar baa laga rabaa bis ee mar walbood wadcisay meher gaara lagaa rabaa sida aan loo dhehayna tanna ay lama taagayna walaakin low kaana qudica saariqu waa la gooyey gacantaa laga jara uma saraqa haddana waa xaday aaniya mar labaad buu xaday ow julida fi zinaa ama zinadii baa lagu jeedlay uma zanaa haddana waa zinaysa haddana cuquubadii waa soo laabanaya markaas ayb marka saas ka dhigay alimaamu اlbagawi sharxu sunnaha isaguna wuxuu yidhi itafaqa ahlulcilmi calى ana asaariqa idaa saraqa awala maratin tuqdacu yaduhu اlyumna marka ugu horayso tuugga ou xado gacantiisa midig kafkaa laga jaraa yb koo taas waa laysku waafaqsan yahay uma idaa saraqa taaniyan mar labaad haddou xadana tuqdacu rijluhu lyusraa lugta bidix ayaa laga jaralabadaas meel wuxuu ka dhigay maxalu itifaaq waاkhtalafuu way iskhilaafeen marka fiima idaa saraqa ثaaliثan mar saddexaad haddou xado xaggee laga jaraa say la yeelaya bacda qaطci yadihi wa rijlihi marka gacantii lugtii laga jaray ayb fadahaba akaruhum culimada badankood waxay ku tageen buu yidhi ilaa annahu tuqdacu yaduhu اlyusraa gacantiisa bidix baa la bilaaba haddana oo laga jaraya uma idaa saraqa raabican tuqdacu rijluhu lyumnaa lugta midigaa laga jarana afarta adin marka waa ka go-naana uma idaa saraqa bacdahu intaa kadib haddou xadana yucazaru wayuxbasu waa la tacziiraa waa la xabisaa tacziirta waxaa looga dhigi karaa in la dilaa maxaa yeeley fasaad wax waa lagu dili karaa waa bannaantahay ee axaadiis badan buu keenaa ibnu taymiya waxaa ka mida ninka iyadoo ummaddu ay hal nin leedahay hal amiir leedahay ninkii ka garab istaago oo markaa halayla mubaayacooda yidhaah muxuu nebigu yidhi sal slam idaa buuyica likhaliifatayni faqtuluu alaakhira minhumaa labadooda kan dambe dila maxaa loo dilaana xad maaha waa tacziir marka tacziirta waa la gaarsiin karaa ilaa dil wa kaasayna ku xambaarayaan bacdu ahlilcilmi xadiidka soo arooray ninka hadduu marka shanaad khamrada cabo mar afaraad haddii lagu soo qabto ama marka shanaad ha la dila xadiidka dhahaya tacziir ahaan in loo dilaayo sheegaya xad maaha kanna waa dhici kartaa marka fasaadkiisu hadduu bato ilaa isaga in laga xasmiyo oo laga jaro bulshada maahane si kale haddaanu ku zuulaynin min baab marka inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allah warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaadan in loo dilo waa dhici karta wahuwa almarwiyu sidaan uu sheegay marka lugaha iyo gacmaha saaisu dhaafkaa loo jarjarayo wuxuu yidhi wahuwa almarwiyu can abi bakrin radia allaahu canhu abu bakr sida laga wariyey wahuwa qowlu qataada wailayhi dahaba maalikun washaaficiy waisxaaq ayb ibnu raahuuya saasay ku tageen abu bakar nin wuxuu arkay labadii lugii gacan isdhaaf go-an markaasuu wuxuu iskaga dhigay nin fiican ayb markaasuu wuxuu yidhi saana ii soo galeenoo yeman baa saan la iga soo galo saa waa isdahiray marka abubakar waa iska daayey marka markii dambea marka abubakar gurigiisiibuu xaday haddana guri kaleu xaday ilaa saddex jeer sariqo gaaraysa meelahaas aduu xaday markii dambea marka abubakar wuxuu amray in la jaro gacantiisa bidixda gacantii bidixaa marka laga jaro wahuwa qowlu qataada wailayhi dahaba maalikun washaaficiyu waisxaaq bnu raahuyana saasay ku tageen marka xadiid marfuucau sheegay daara qudni uu werinayo waa midkaas markaasuu yidhi wadahaba qowmun bacdu ahlicilmina waxay ku tageen ilaa annahu idaa saraqa bacdamaa quطicat ixdaa yadayhi wa ixdaa rijlayhi hal gacani hal lug marka laga jaray kadib hadduu xado lam yuqdac ma la goynayo gacan dambe waxubisa waana la xabisana yurwaa dalika can caliy bn abi aaliba taasna laga wariyey dimidigta laga jara mar labaad u xaday bidixdii baa laga jaray marka saddexaad buu xaday xabsi unbaa layska dhigan oo iyaga marka waxay leeyihiin addimadiisiyo dhan in la zuuliyo ma aha jinaayada marka wixii ku eg markaa yacnii dhinac walbaa hadduu hal addimi inuu ka haysto yaa xog cilladu tahay bay leeyihiin haddii marka labadan la dhoofsado midigtii bidixdii jinaayada saddexaad addinkaas haddii loo jaro dhinacaan bidixdaa dhan baa marka addin beelaysa iyaga marka saas cillo ka dhigaya ibnulqayimna zaadulmacaadka waa ku baxsiyaa masaladaas ayb wabihi qaala shacabiyu wاlnakhaciyu waxamaadu bnu abi sulaymaan wailayhi dahaba alawsaaciyu waaxmadu wa asxaabu ra'yi isxaaq qowlka kale ayb markan shanaad marka dilka la dilaayana inamaa huwa tacziirun fain ra'aa alimaamu fii dalika maslaxatan hadduu u arko facala waa samaynayaa kamaa daraba cumaru shaariba alkhamri amaaniina yacnii awal shaaribaalkhamraha afartanaa lagu dhufa jiray cumar siddeetan u gaarsiiyey markay dadka khamre cabka badsadeen siddeetan u gaarsiiyey afartan marka waa xadkii afartanka kalena waa maxay tacziir waa afartanka kale walidaalika haddii afartanka kale uu ku dhinto afartanka kale hadduu ku dhinto cali waa kii uu yidhi xuduud qofkeeda uu ku dhinto oo aan magdhow samaynaayo ma jirta aan ahayn shaaribul khamraha siddeetan haddaan ku dhufto ee uu dhinto u dhinto waa magdhabayadiyadiisaansiinamaxaa yeelay xadka wixii ku dhinto imaamka waxba loogama rabo hadduu isagu dadaalo laakiin fowqa alxaddi wuxuu tacsiir wixii ku dhinto waa laga rabaa imaamka diyadaas marka imaamka xaggee ka bixina marka baytulmaalka maa laga rabaa mise isaga caaqiladiisaa laga rabaa imaamka alarjax marka cinda shaaficiya waxaa weeyaan waxaa laga rabaa dadkiisa caaqiladiisa isaga casabadii dhaxli lahayd ayaa ka bixinaysa diyadan saasna waxaa loo yeelaa si uus u fududaysan haddii la yidhaahdo baytulmaalkaa laga bixina soo qaba unbay iska noqoneen qaba sii qaba sii tacsiirta dadku ku xadgudbaa markaas ayb marka isaga marka wixii sidaasoo kale uu yeelo caaqiladiisaa dhiibaysa waa dil oo khata ku dhacay dil oo ku dhacay khata buu noqonaya ibn اlqayimna marka isaga khilaafka i masaladan ku jira sidaasoo kale isago saa si lamida ayb osaadkaa marka ka raajacaysaan baabun fii tacliiqi yadi الsaariqi fii cunuqihi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii tacliiqi yadi saariqi tuuga gacantiisa in lagu xiro fii cunuqihi luquntiisa qoorta in loogu xiro ayb maxaa sidaas loo yeelaa marka yanii bajin isagiina inuu ku quus qaato ou arko gacantiisii uu ku shaqaysan jiray wax ku qabsan jiray caaqibadarrada loo gooyo waxa yacni loo gooyo say u yar yihiin ee gacanta ka maqan inuu fiirsado iyo sidaas in la eg dadka kale iyagana ka soo qaybgelaya arkaayo iyaguna inay ku cibro qaataan oo dadka amwaashooda loo nabadgeliyo قال xdثna qتyبة بن سعيid وهو أbو رجاء البغلاني qال xdثna cمر بن علي qال xdثna الحجاaج عن مكxuuل عن cبدالرحمن بن مxayriiز qال سألnaa فضالة بنa cubaydi ayaan su-aalnay can تacliiqi اlyadi gacanta surideeda fi اlcunuqi qoorta la sura lisaariqi loo sura tuugi a min الsunaةi hu sunnada miyuu kaasi yahay qaala waxa uu yidhi utiya rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigaa loola yimid bisaariqin tuug baa loo keenay faqudicat yaduhu gacantiisii baa la gooyey uma amara bihaa wou amray faculliqat fii cunuqihi qoortiisaa la suray xadiidka isnaadkiisu waa daciif xajaaj ibnu arطaah ayaa ku jira waa mujalis waqad cancana waana cancanaysaa daciifka ayb baabu bayci اlmamluuki idaa saraq baabu bayaani xukmi bayci اlmamluuki addoonka beeciisa gaadistiisa wuxuu ku soo arooray ayuu caddayntiisiibu u baab yahay idaa saraqa haddou waxado addoonkii haddii uu waxado xukunka ku soo arooray gadistiisa qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa abu cawaana can cumara bni abi salma can abihi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi idaa saraqa almamluuku addoonka haddii uu xado fabichu iska iibi walow binashin ayb qaala abu daawuud annashu nisfu uuqiyatin uuqiyad barkeed walwuqiyatu arbacuuna dirhaman uqiyadduna waa afartan dirham annisfu ayb annisfu uuqiya min dalika oo kaa ka mida cishruuna dirhaman labaatan dirham ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa tuugnimada addoonku in qiimihiisa ay hoos u dhigaysa qiimihii addoonka lagu gadan lahaa inay aad hoos ugu dhigaysa riwaayo waxay leedahay haba xadiidka qaar riwaayonacam haddii zaani uu noqdona marka ha iska gado xarig xataa ha iskaga gato ha ku bedesho xarig qiimo jabbaa marka ugu dhacaya sidaas baabun fi rajmi rajmigii xukunkiisa caddayntiisii u baab yahay qaala xadaanaa axmed bnu moxamed bni haabit almarwasiyu qaala xadaanii caliy bnu اlxuseyn can abiihi can yaziid annaxwiy can cikrimata can ibni cabaasin qaal wallaatii yaأtiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum tan la imaanayso faaxishada la imaanayso xaal ay naagihiinnana ka mid tahay fastashhiduu calayhina arbacata minkum afar u marqaati geliyo korkooda fain shahiduu hadday ka marqaati furaan afar xumayi zina inay la timid faamsikuuhunna filbuyuuti guryaha ku celiyo ku haaya xataa yatawafaahunna almowtu geerida intay ka oofsanayso ow yajcal allaahu lahunna sabiilan ama intuu alle jid uga samaynayo wadakara rajula qofka ayuu sheegay bacda almar'ati naagta kadib wadakara rajula ninkiibuu sheegay bacda almar'ati naagta kadib dakara marka faacilkeeda allah ee meeshan marka see nin loo sheegay nin maba la sheegina aayadda marka yanii laysa fi اlaayati dikrun lirajul macnaha marka waxaa laga wadaa dakara rajula dimnan naagtii ayaa lagu dhex sheegay dimnan ahaan si dimni ah ayb faqaala waxa uu yidhi mar uma jamacahumaa markii hore nin naagta xukunkeeda nin kale la dhex geliyey oo lahaa markii dambena waa labadaa lawada sheegay waladaani yatiyaanihaa waladaani kuwa yaatiyaanihaa la imaanaya zinadii faaxishadii minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin fahaaduuhumaa dhiba ayb fain taabaa hadday soo laabtaan wa aslaxaa ay hagaajiyaan xaalkooda faacriduu canhumaa ka jeesta carabka marka ku dhiba fahaaduuhumaa ayb oo haydaareeyo oo carabkii marka yanii ku dhiba fanusikha dalika biaayati aljaldi baa lagu nasakha marka aayaddii marka karbaashka fqaala aلzaaniyatu wالzaanii fajliduu kula waaxidi minhumaa miata jalda aayaddaasa lagu nasay bayaan waa marka midkan tajawusaa ku jiro naskiga muta'akhiriintu ay u yaqaanaan rafcu xukmin haabitin yani binasin sharciyin oo la kor yeelo bimuta'akhirin canhu ma laga wada hadda kan maxaa yeelay tii hore ow yajcal allaahu lahunna sabiilan intuu ilaahay jid uga samaynaayo haayan jidkii umbaa la fasiray bis wax kale maa nasna marka ma jiro jidkii unbuu ilaahay bayaaniyey ayb aayaddan marka dambe calaa haada marka naskhiga muta'akhiriinta macnaha ay u yaqaanaan ma laga wado ee min baabi اlbayaan weeyaan macnuhu qaala xadaanaa axmed bnu moxamed bni haabit qaala xadaanaa muusa yacni bna mascuud can shiblin can ibni abi najiix can mujaahidin qaal asabiilu اlxaddu aw yajcal allaahu lahunna sabiilan jidkaas waa maxadka waa marka tan danbaa fasirtay qaala sufyaan faaaduuhumaa albikraani labada yanii bikrada ah faamsikuuhunna fi lbuyuuti guryaha yacnii ku haaya faaaduuhumaa albikraan faamsikuuhunna fi lbuyuuti ahayibaat kuwa guryaha lagu haynaya waa garoobada kuwa la caynaya afka laga dhibaayana waa dhallinyarada maqaaladan marka sufyaan bacdi nusakhay ku taallaa riwaayat ibn اlacraabina waa ku sugan tahay kitaabka qaala xadaanaa musaddu qaala xadaanaa yaxya can saciid bn abi caruubata can qataadata can اlxasan can xiطaan bn cabdillaahi الraqaashiy can cubaadata bni saamit qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi khuduu canii khuduu canii war iga qaata iga qaata xaggayga ka qaata qad jacala allaahu lahunna sabiilan ilaahay jid buu u yeelay aلhayibu bاhayibi garoob yacnii garoob ka sinaysanaya jildu miatin garoob garoob ka sinaysanaya inuu garoob ka sinaysto shardi maaha xataa hadduu garoob kayrkiis ka sinaysto waa xukunkan soo socdan buu leeyahay mukaafa'a shardi maaha labada dhinac horaan u sheegay jaldu miatin boqol karbaashkeed buu leeyahay wa ramyun iyo ganis bilxijaarati dhagax lagu gamo wاlbikru bilbikrina bikri bikri ka zinaysanayana bikri hadduu hayibo ka zinaystana waa la mid jaldu miatin boqol karbaashkeed waa wanafyu sanatin iyo sanad yacnii anfinteed oo la dhoofiyo ama la xabiso yacnii in mukaafa'a aan la shardinaynin waxaad ku fahmaysaa ninkii ajiirka ahaa ee ka zinaystay naagtii ninkuu xoolaha u raacayay naagtiisii buu ka zinaystay naagtiina waata la rajmiyey asagiina boqol karbaash waa ka lagu dhuftay ninkan isaga doob buu ahaa naagta laakiin gogolay ku jirtayo nin baa qabay marka wuxuu yidhi fain ictarafat waqdu yaa unays bimra'ati haada fain ictarafat farjumha faاctarafat farajamaha marka hayib bihayibi male marka mafhuum ma leh oo aa dhahda hadhow haddii hayibka uu gabarhka uu ka sinaysto male yani rajmi male ha dhihin xadiidka cubaadda marka macnaa ku jira oo macnaha ku jira waxay tahay horta ahayibu bihayib yaa la yidhaahdaa zaani almuxsan yaa la dhahaana ayb alixsaan qofku goormaa la dhihi karaa qofkaani waa qof muxsan ah oo nikaax soo maray goormaa la dhihi karaa afar shardi baa ixsaanku uu leeyahay alcaqlu wاlbuluuqu wاlxuriyatu wاlisaabatu biاnikaaxi الصaxiixi caqli majnuun ma noqon karo muxsan qaangaar ilmo yaryar ma noqon karo muxsan xataa cunug aan qaangaari hadduu hadduu wax u tago naag u tago oo nikaax ugu taga xataa ma muxsan ma la dhahay qaangaar maaha ila isagoo yar naag waa lagu deri karaan waalxuriyatu xornimo addoonku isaguna muxsan ma aha oo rajmi maleba addoon wuxuu leeyahay karbaash karbaashkana nus baa looga dhigaa weliba facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab iyo walisaabatu binikaaxi saxiixi nikaaxi saxiixa ah inuu wax ku dhadhamiyo ugu tago nikaax marka waa shardi nikaax inuu saxiix yahayna shardi nikaax aan saxiix ahayn ee nikaaxu shubha ah hadduu naag ugu tago ilmo uga dhala xataa zaanilmuxsan maaha ixsaanku waxa keeno nikaax saxiixa nikaaxi marka shubhadaa meeshaas ku baxay faasidka ah ayb walisaabatuna isaaba waa inay jirtaa oo nikaaxaas saxiixa ah uu nikaaxsaday waa inuu wax ugu taga haddana ku jimaaco meesha wax ka jimaacayana inay qubul ahaataa weliba shardi naag baa nikaax saxiixa lagu nikaaxay gadaalo uga tegey ixsaan ma ka xasilayo waa meelaha marka ay ku kala duwan yihin qubulka iyo duburka ixsaanka oo ku jiraanayb oo qofku yacnii waa inuu marka horay uga tago xashafadiisa farjiga qubulka haweenta uu galo bis ixsaanka marka waa xasila markamarkaa qofka muxsan waa la dhihi karaa haddii marka uu yidhaani nikaax saxiix waa soo maray laakiin waxba kuma dhedhaminin dee inuu ku dhedhamaysee lagu ogaa karaa hadday mumkin tahay oo in loo rumeeyo ay suurtagal uun tahay waa la dhaafaa boqol karbaash baa lagu dhufanaya dhagax lagu dili maayo maxaa yeelay waa suurtagal waa dhici kartaa laakiin hadday suurtagal noqon weyso ma laga yeelaayo sidey ku dhici karta ilmaaba u joogaba oo naagta ay u dhashay oo asaga gogashiisi ugu dhashay ilmihiina anaa dhalayu leey naagtiina uma tegin been loo waay kaas marka ayb war hadday laakiin ilmo aysan joogin wax imkaana uur uusan jirin markaas hadduu isaga dhaho been ba ha iska sheega haddii la doonee xaakimkii qaaliga waa iska dayna rajmiga meel waa la dhaafaya ilaa cuquubadu shubha waa laga waa laga waa laga dheereeya ixsaanku marka shuruudaasuu leeyahay ayb marka xukmu nikaax alfaasid marka ayb meelo badanna dee nikaaxa faasidka ogo waxbaa ka dhasheen nikaax faasidan ilmaha uu ku dhalo ninka waa nasabkiisay raacaan naagtaas maharay ku leedahay mahrulmili ama maharkii wixii ay markaas ku mehersaday maharkii waa ku sugnaadaa weladka waa ku ilzaamaa ciddaa ku waajibto ayb rabiibadii waa ku xaaraantinimowdaa nikaax faasidaa naag ku qabtaa gabadheedii bis waa kaa xaaraan hooyadeed sidoo kale intaasoo axkaama nikaaxa faasidka ogahooda waa ta'iir waa leeyahay nikaaxa faasidka meelahaas oo dhan laakiin meeshaan ta'iir kuma laha nikaaxa faasidka oo zinadaxadiidkan waxaa kalou tilmaamaya athayibu bithayibi jaldu miatin wa ramyun bilxijaarati in laysku daraayo rajmigii iyo jaldigii labada in layskugu daraayo xadiidkan sheegaan ibnulmundir marka waxa uu yidhi ishraafka ayb أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة مسلمة تزويجا صحيحا ودخل بها ووطئها في الفرج أنه محصن إنه يوجب عليه وعليها إذا كانت حرة طيب وزنيا الرجم الدين تعالى الرجم بواجبه واختلفوا في من وطئها بنكاح فاسد fqaala akaru ahli اlcilmi laa yakuunu muxsana nikax faasida muxsan laguma ahaaba hore u sheegay ayb ayb markaasuu wuxuu yidhi la jamciyo marka ayb laysku daro jaldiga iyo rajmiga labadan in laysku daro ibnu xajar wuxuu yidhi qaala alxaasimiyu dahaba axmedu waisxaaq wabnu اlmundir saddexdooda waxay ku tageen ilaa ana zaani lmuxsan zaaniga oo zaanilmuxsanka ah yujladu waa la karbaashayaa marka hore uma yurjamu haddana dhagax baa lagu dilaa labadaa la iskugu daraa xadiidkaanay qabsadeen ayb wa qaala aljumhuuru jumhuuru ahlilcilmina waxay dhaheen wahiya riwaayat can axmed ayضan laa yujmacu baynahumaa rajmi i jaldi lama kulminayo waa la rajminaa bis wadakaruu xadiidkan marka cubaado waxay sheegeen mansuuq inuu yahay bay sheegeen naasikiisana aaway marka maa habata fii qisati maaciz xadiidkan iyaga waxay yidhahdeen jumhuurku waa naasik waa mansuuq maxaa nasakhay qisadii maaciz bay dhaheen maaciz nebiga waa rajmiyey jaldi dhagax ma ku dhufanay waxaan u jeedaa ma karbaashin ayb iyo qisadii ninkii waqdu yaa unays fain ictarafat waqdu yaa unays bimra'ati haada fain ictarafat farjumha hadday ictiraafto marka hore jeedal haddana dhagax ka badi mausan dhihin nebiga sal slm haamidiyadii iyo tii kale iyadana ahayd juhaniyada ahayd imra'adii min juhayna ahayd iyaduna kuwaasina ma la sheegin nebigu inuu jeedalna ku dhuftay dhagaxna ku dilay ma la sheegin marka axaadiidtaas baa waxay yidhaahdeen yaa nasakhaysa kan mowdicaanna waa meesha la yidhaha imaamu shaafici saniicaas hadda imaamu shaaficina waa qabaaye waxaa laga fahmaa ama uu tilmaamayaa sunno inuu ku nasakhaayo aayad xugun aayad ku sugnaadaa mansuuq ah sunnou ku nasakhayo sida loogyahana imaamu shaafici qowlka macruufka agtiisa ka ah waxaa weeyaan anna alqur'aana laa yunsakhu bisunnati ayb say ku tahay azaaniyatu aayaddu waxay leedahay azaaniyatu wazaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda zaani kasta waa la idlaaqay marka muxsan hayrulmuxsan horta boqol in lagu dhufto muxsankii wuxuu la dheeraaday marka sunnada nebiga in la rajmiyo dhagax buu la dheeraaday walidaalika cali intuu qamiistii boqol jeedal ku dhuftay ayuu jimcadiina rajmiyey markaasuu wuxuu yidhi jaladtuhaa bikitaab illaahi wa rajamtuhaa bisunnati rasuulilah sal slam labadiiba iskugu daray aayaddaas marka ayaa jaldiga laga qaatay aayaddii marka imaamu shaafici wuxuu leeya waa mansuuq waxaa nasakhayna marka waxaa weeyaan maacis qisadiisa iyuu keenaya maacis marka soo sunno maaha waa imaamu اlmarwasi marka kitaabu الsunna wuxuu yidhaahdaa meeshaas marka waa meel laga fahmayo shaafici inuu markaa sunno in qur-aan ay nasakhayso inuu saniiciisu inuu sidaa yahay waa laga gara karaa buule sidaanuu marka uu sheegay marka iyaga marka qisadan bay qabsadeen culammadan kalena waxay leeyihiin waxa aad sheegaysaanoo dhanba waa tarki oo macnaheedu waxaa weeyaan nebiga ma dhihin sidaas saan ma amrin lama oga yacnii qaamidyada nebiga waa rajmiyey jaldi lama sheegin halkanna waxaan ku haynaa in jaldigu sugnaaday marka waxay leeyihiin yacnii muhbit iyo naafi muhbit baa alla hormarinaya marka wax nasqiga ma jiree kan baaba yani ay leeyihin marka xadii labada in la jamciyo xadiidkan baa sheegay inaan la jamcinayninna wax sheegay male waa fahm un bas ayb calaa daalika marka ibnulmundir markuu soo arooriyey khilaafka mas'aladan ku jiro waxa uu yidhi alqowlu اlأwalu asaxu in la jamciyaa asaxa buu yidhi liأnna maa huwa haabitun bikitaabi illaahi waxa ilaahay kitaabkiisa ku sugnaaday wa sunnati rasuulillahi sal l slamna ku sugnaaday laa yajuusu tarkuhu bigayri xujatin in laga tagaa ma bannaano xujo la'aan waa in xujo kale looga tagaa walaa yajuusu an yuzaala alyaqiinu ilaa biyaqiinin milihi walaa yazuulu bishakin yaqiinna yaqiin lamida umbaa looga tagaa marka waxuu ka wadaa in jaldiga iyo rajmiga la jamcinaya yaqiinan u haysana laakiin axaadiidtan kaloo maacis in jaldiga laga tegay ixtimaal waa yaqiin ma ahan maxaa yeel waxaa dhici karto raawiga inuusa sheegin waa dhici kartaa ninka uu nebiga u diraayo inuu iska ogaayo waa dhici kartaa xukunka binaa cilmigiisa marka in loo tala saarto waa suurtagal marka wuxuu leeyahy shay yaqiin ku sugnaaday ma laga tegaayo ixtimaal ma looga tegayo isaga marka saasuu rajaxay alimaamu اlbaqawina sharxu sunnaha saasoo kale isagu laftirkiisa uu sheegay oo khilaafka buu sheegay qowl اlakarna waa inaan la jamcinin oo wuxuu yidhi wadahaba alakaruuna ilaa annahu laa jalda calى اlmuxsani maca اrajmi yurwى dalika can abi bakri wa cumar shaykhaynkaa laga wariyey marka abubakr iyo cumar wagayrihima min aلصaxaabati wahuwa qowlu akar الtaabiciin wacaamaة اlfuqahaaء وإليه ذهب سفyان الثوري وابن المبارك والشhاaفiعي وأحمد وأصحاaب الرأي ayb yaa sidaasay ku tageen وإليhi ذahب سفyان الثوري وابن المبارك والشhاaفiعي وأحmed iyo وأصحاaب الرأي qaar kalena marka waxay ku tageen waxayna وذahabوا إلى أن الجلد maنسوq ayb في man وaجب عalayهi الرajmu ka in laga naskhay bayna ku tageen ayb waxayna u soo qaateen labadii yahuudi nebigu ma jildi iyo waxba kuma dhufanin ayb oo caadi unbuu markaa u rajmiyey biduuni jaldi ayb waxyaabahaasay marka qoladaana marka ay qabsadeen qaala xadaanaa wahb bnu baqiya wmaxamed bnu صabax bni sufyaan qaala xadaanaa hushaymu can mansuur can اlxasan biisnaadi yaxya wamacnaahu qaala jaldu miati wاrajmi qال xadثna mحamed بن cوف الطائي qال xadثna الربيع بن rwx بن khulayd qال xadثna mحamed بن khالد yعni الوhbية qال xadثna الفضل بن dlhم عن الxسن عن سلمة بن المحبq عن cbاadة بن صاmت عن النبي sl اه sلم بhda الxadيiث faqاla الناas لسacد بن cbاadة dad baa waxay ku dhaheen sacد ya أbا hاaبط qad نزلت الxduudu xuduuddii waa soo degtay low أnaka wajadta maca امرأatika naagtaada haddaad ku arki lahayd rajula nin kayfa kunta saanican saad yeeli lahayd qaala kuntu daaribahumaa waa garaaci lahaa labadoodaba bisayfi baan ku dhufan lahaa seef xataa yaskutaa intay ka dhintaan oy ka aamusaan afa ana adhabu aniga miyaa baxaayo fa ajmaca arbacata shuhadaa afar markhaati miyaan soo raadsanaa buu yidhi waaba qiiro darra buu yidhi waxaas marka fa ilaa daalika qad qadaa failaa daalika kaas intii ka ahba qad qada alxaajata xaajadiiba waa dhammaystayba ninkii macna afar markhaati intii laysku raadinaya xaajadiisii dhammaystayba faindalaquu way tageen faijtamacuu cinda rasuulillahi sal l slam ay kulmeen ku urureen oy ku wada kulmeen faqaaluu yaa rasuula allah rasuulka ilaahi alam tara ilaa abi haabit miyaadan arkin qaala kada wakadaa buu yidhi faqaala rasuulu ullahi sal l slam kafaa bisayfi shaahidan seeftii baa markhaati ku filanba uma qaala waxau yidhi markaa kadib nebiga laa laa maya maya akhaafu waxaan ka baqayaa an yatataayaca fiiha asakraanu waalghiiraanu ayb akhaafu waxaan ka baqayaa an yatataayaca yatataabacana waa la sheegay labada macnona isku macno wasnan oo macnan isku macnay isku dhowyahay an yatataayaca inay fududaystaan oy ku raacraacaan ay ku bataan ayaan ka baqayaa fiihaa waaqicadan oo kale asakraanu midka sakraanka iyo walghayraanu kuwa yacni kheyrada badan sakraanku hadda halkan wuxuu ka wadaa saaxibo qof sakhraansan lagama wadee asakraan huna saaxibu اlqadab nin kastoo yacnii caradiisu deg deg tahayba oo iska caroodaba waxaan ka baqayaa inuu iskaga boodaba dadka seef yani markii hore nebigu wuxuu yidhi seeftaa markhaati ku filan markii dambe haddana waxau yidhi maya waxaan ka baqayaa dadka caraysani inay waxaan ku sahladaan oo ninku haddiiba uu tuhmad tuhmad yar uu dareemo awel waxay joogtay ninkii oo naagtii isticmaalaya laakiin tuhmad yar ninkii dareemaba waxaan ka baqayaa inuu marka seefta la aado maya buu wlkhiraanna waa kuwa marka iyagu wlhayraan wlkhayraan hahay khayraanku marka isagana waxaa weeye saaxibuulkhayrati ninka qiirada badan oo aad u masayrka badanna kuwaas inay degdegaanan ka baqayaa ooy wax yar haddii gurigiisa uu ka dareemaba uu seeftii naagtii ninkiiba ku dhufto oo ka shakiyaba marka fasaadkaasi uunan u imaanin maya qaala abu daawuud rawaa wakiicun أwala hada اlxadiiثi can اlfadl bni dalhm can اlxasan can qabiisata bni xurayf can slmة bn الmuxabiq can الnabiy sal l slm wainama hada isnaadu xadiiثi bn اlmuxabiq ana rajula waqaca clى jaariyaةi imra'atihi qaala abu daawuud alfadl bnu dalhm laysa biاlxaafid kana qasaaban biwaasit min xoolaha qala ayuu ahaa marka waasit qaala xadaana cabdالlahi bn muxamedi الnufayliyu qala xadaanaa hushaymu qaala akhbarana zuhriyu can cubaydillahi bni cabdillahi bni cutba can cabdillaahi bni cabaasin ana cumara bna alkhadaab khaطba waa khudbeeye faqaala in allaha caza wajalla alleh bacaa muxamadan muxamed buu soo saaray bilxaqi buu ku soo saaray waanzala calayhi اlkitaab fakaana fii ma anzala calayhi waxa uu soo dejiyey nebi maxamed korkiisa uu ku soo dejiyey aayata rajmi baa ka mid ahay faqara'naaha waan akrinay wawacaynaaha waan xifdinnay warajama rasuulu اllahi sal l slam nebigiina waa rajmiyey warajabna annaguna waa rajminay min bacdihi wa innii khashiitu waxaan ka baqay in daala binnaasi zamaan dadku haddii wakhtiga ku dheeraado an yaquula qaa'ilun qof inuu yidhaahdo maa najidu ma helayno aayata rajmi rajmiga aayaddiisa fii kitaab illaahi ka heli mayno fayadillu ay dhumaan markaa bitarki fariidatin bisababi tarki fariidatin fariido ka tegisteed ay ku dhumaan anzalaha allahu casa wajal alla uu soo dejiyey anzalaha allah hay diintii ku sugan oy diidaan marka waa ku dhumaayaan waana ku gaaloobayaan hadday og yihiin farajmu markaa saasaan ka baqayaa buu yidhi wixii marka cumar uu ka baqaaya marka waa aragti dheeraay cumar waa soo baxeen oo saxaabadii qaarkoodoo weli nool ayaa waxaa la arkay dad rajmiga dhan inkiraya oo ay ka mid yihiin khawaarij khawaarijtu iyagu waxay dhihi jireen wax rajmi la yidhaha ma jiro maxaa yeele qur-aanka kuma jiro iyaga khawaarijtu sunnada nebiga kuma camal falaan aayadaha qur-aanka bis bay qaataan qur-aanka waxaan ku aragnay jaldi bay dhaheen bis waxba ma rajmiyaan marka khawaarijtu iyaga waxna ma rajmin jirin ayb marka kuwii uu ka cabsanaya waa dhacday iyo kuwo fara badan oo iyaguna mutafalsifiin ah oo iyagu dhahaayo rajmiga hadda wakhtigii casruljaahilidii waa laga soo gudba qof soo taagan oo nooloo dhagax lagu dilaayo ilaa uu ka dhinto waa dhibay leeyihin iyo ciqaab fool xunay ku tilmaamaya waxaas marka qof muslima hadduu waxaasoo kale yidhaahdo wuu ku gaaloobayo waa diinkoo lagu jeesjeesaaye iyo isagoo og waa gaar haddii isagu uunan ogayn meel diin lagu haayo uusan ku korin ee markuu maqlo wadaad dhahaayo qofkii zinaysta nikaax soo mara halla rajmi war waxaas ma jiraan haddii uu yidhaahdo ma ku gaaloobayo taasoo kale maxaa yeelay jahli baa hadda kaas haysteen mogtaa laakiin nin beled islaam joogoo weligiis maqli jiray rajmigu yacnii maqli jiray inuu ta'ahur gaalo darteed uu yidhaahdo dadka in iyagoo nooloo soo taagan dhagax lagu dilo waxaas wax caqli gala maahan waa wax yacnii casruljaahili i lagu dhaqmi jiray wakhtigii nebigu casruljaahili ku sheegaan uu ku gaalooba dad badanna waa dhahan waxaasoo kale farajmu xaqun rajmigu marka waa xaq ayb beri dhexdaas marka waxyaabo badan oo diinkii yani ijmaacaad fara badana ninkan la dhihi jira xasan ituraabi ayaa aad u qarariye oo inkiri jire rajmigaana ka mida waxyaabaha uu inkiri jire ma jiraba uu leeyahay ayb marka la yidhaahna caqliba wuxuu leey wax caqli gal aba maba ah naxariista islaamka aawayuu leeyahay naxariis isagaa qaabdarro u yaqaan naxariista maahane yacni xikmad ilaahay baa alla isagaa caliimu xakiim ah marka xikmad raxiimna isagaa ancam saanaa naxariis aba ayb naag beri dambena wuxuu keenay marka naag muslimada nin gaala waa guursa karaa yii maxaa yeele ninkaba naag waa guursa karaa kitaabiyada waa zandaqo cad oo bannaanka iska taalle waayculummada suudaan marka mar beri dhexdaana fadwo waxay soo saareen ninkaas gaalnimadiisa awalna ahlucilmi fara badan baaba gaalaysiiyey ninkaan zandaqa iyo balaayo iyo waxa uu inkiraa iyo saxaabada cayntooda iyo khayr darro waxaan ahayn marka lagama haayo dadna de waxay u yaqaanaan nin mu'asis oo mufakir xaraki ah marka gobol lagama agmara nacam walidaalika caqliyaadkiisii halkaanay usoo rabeen ayb turaabiyadii marka halkaanay timid marka kuwa xadiidka maku lalabooteen iyo xadiidka nebiga maku yaqyaqsooteen kuwa dhahayo soo tababareen ayb waxyaabahan kuwaasoo kale marka axaadiidta nebiga iyo nebiga la caynaya iyo gabar sagaal sano jirta in uma hawoodeen nebigana waa u hawooday iyo waxaas oo kale xaggaasay ka yimaadeen farajmu marka wuxuu yidhi rajmigu xaqun xaq weeyaan calaa man zanaa qofkii zinaystay korkiisao waajib ku yahay xaq ku yahay min alrijaali waannisaa'i ah idaa kaana muxsanan hadduu yahay idaa qaamat albayinatu markaatidii hadday qumto ow kaana xamlun ama uur iqraar iyo uur baa markaas jira ayb uurka keligiis u naagtii maalan nin iyadoon lahaynaa laogaa uur baa lagu arkay markaa waxay tiri maalan nin baa aniga iqasbay hadday keentoo kale xujadaas keento uurku calaamad waa yahay hadday laakiin tiraani waa lay qasbay waa lay ikraahay alxuduudu tudra'u bishubahaat bannaankaa laga maraa aw ictiraafun ama qirasho waymullah marka qirashada axkaamteedana baabka kaley ku imaan doontaa waymullaahi ilaahay waa dhaar alle ah ama ilaahay dhaar allan ku dhaaranayaayo lowlaa an yaquula annaas haddii dadka inay yidhaahdaan aanan ka baqaynin zaada cumar cumar waa ziyaadiyey fii kitaabiillaahi casa wajalla ilaahay kitaabkiisu wax ku daray haddaanan ka baqaynin taas inay dadku dhahayaan la katabtuhaa waa ku dhigi lahayn sidau u hubo aayad jirtay inay ahayd ayb sidau u huba darteedu saa uu leeyahay kitaabka inuu wax ku qoray maaha cumar iyo in kitaabkii ilaahay marka inaan marnaba sina aynan u taabanin marka haddii rajmigii uu og yahayba uunan ku qorin cumar muu malaynaysaa marka wax aanba sugnaanin baynu kitaabka ku daraayo maya ilaahay kitaabkiisana in la ilaaliyaaba ilaahay isaga uu isa saaray shiicada waxay daldalaysa marka waa been wbilah towfiiq sal